Maamulka degmada Cadaadis ayaa tababar u soo xiray haweenka ka shaqeeya ganacsiga yar iyagoona loogu talagalay in lagu taageero ama lagu kobciyo xirfadaha ganacsi ee haweenka. Tababarkan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii haweenka loo siin lahaa fursado ay ku horumariyaan ganacsigooda islamarkaana loogu dhiirrigeliyo ka qayb qaadashada dhaqaalaha deegaanka. Cabdixakiin maxamed cali shirin guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Cadaadis ayaa sheegay in tababarkan uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu taageerayo haweenka iyo sidii loo abuuri lahaa fursado dhaqaale oo cusub.
oo hay-adda ARC ay noo qabanaysay iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii mashruuc muhiim noo ah mashruuca Berekis qaybo horu noo nooga soo shaqeeyay dadkan maanta loo xiray ee tababarka waa laba qaybood oo ah qaybta caanaha ee soo saaraysay oo caanaha keenaysay iyo qaybtii caanaha loo keenayo oo iibinaysay waxaa la baray habka looga ganacsado caanaha ee sida loo ilaaliyo nadaafadooda iyo habka ay ku soo saari lahaayeen xoolo dhaqatadu oo ah runtii in ee, la baro habkii calafka ay ku soo saaranayeen iyo habkii ay ay ee, xoolaha u dhaqaaleynayeen intaba mashruucan muhiim ayuu noo yahay waxaan rabnaa cilmiga laydin baray inaad ku shaqaysaan neefka waxaa laydin baray waqtiga la duro oon la maali karin si dadka caafimaadkiisa loo ilaaliyo iyo weelasha lagu keenayaba in caafimaadkooda la ilaaliyo si ubadku badqaba ay ugu noolaadaan Ee, iyo adinku si aa u ayuutaysan lahaydeen oo caanaha isu gaarsiin lahaydeen insha allahu dowladnimada waa laydinku garab istaagi doonaa mashruucan waa laydinkaga faa'iideyn doonaa waxaan dib isugu laabanaynaa insha allahu in laydin hormariyo Ee, waxaa laydinkula ballamay inaad samaysan doontaan iskaashatooyin labadiinu aad ku bahowdaan ama kuwa jira oo iskaashatooyin la aqoonsayo hadda jira aad la baartilaan la noqotaan labadaasba way dhici kartaa marka waa idin mahad celinaynaa waqtiga aad bixiseen mashruuca birikis iyo saaxiibadiisna waa u mahad celinaynaa hay-adda ee arsi si gaar ah ugu mahad celinaynaa Ee, wasaaradda xanaanada xoolaha oo iyadu noo keentay mashruucan oo isu soo dubaridayna ayadana runtii aad aan ugu mahad celinaynaa mashaariicda dowladda ay soo maraan dowladda galmudug mashaariicda ay noo keenaysa aad ay u fara badan yihiin oo uga mahad celinaynaa adinkana waxaan rabnaa in ilaa runtii ha laga faa'iidaysto xoolaha dhibaatooyinkana haysta waxaa ka mid ah ee, xilliga roobka oo cagaarku markuu dhammaado xoolahaygu abaara u baktiyaan marka calal aqal qofku tubadiisa inta ku daydka dhexdiisa caws ku sameeyo xoolaha ha la quudiyo oo runtii calaf ha loogu talagalo haddaa bil walba inta roobku da'ayo cawska inta jirto aad guriga sii dhigato berri ka maalin xoolaha siin kartaa marka waa inaan ka fakernaa annagoon cidna ku tiirsanayn inaan runtii xoolahayaga aan calaf siin karno inaan ka fakernaana laka rabaa waxaan awoodno inaan u dhimanno waxay tilmaamaysaa in runtii dadnimadeeda wax ka dhiman yihiin qofku wax kastoo awoodo xoolihiisu inuu u dhintaan sax maahan Ee, waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha runtii mashaariicdan oo kale inay soo badiso haddana waxaan ka sugaynaa mashruuci weynaa oo calafka lagu beerayay oo beeraha lagu badinayay Tababarka ayaa wax uu qayb ka yahay qorshayaasha maamulka ee ah in la kordhiyo awoodda haweenka iyo dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kale bulshada waxa ay rajaynayeen in tababarkani uu kaalin muhiim ah ka qaato kobcinta dhaqaalaha deegaanka iyo wax ka qabashada caqabadaha haweenka ka horgadaaman ee ku aadan horumarka iyo fursadaha ganacsi.